saxufiga cabdicasiis axmed gurbiye ayaa mar kale horyimid maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda ayaa go-aamisay inay dacwadaasi qaadi karto taasi oo ay hore uga horyimaadeen qareenada u doodaya wariyaha cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray iyada oo ka jawaabaysa maxkamadda gobolka banaadir is-hor istaag ay sameeyeen qareenada u doodaya weriye cabdicasiis gurbiye ayaa maanta mar kale la iskugu yimida hoolka maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda gobolku waxay sheegtay in maxkamaddu awood u leedahay dhegaysiga eedeymaha loo soo jeediyo weriye cabdicasiis gurbiye waxay sidoo kale maxkamadda ay ka dalabta xafiiska haleynta eedeynta soo jeedshay inay soo caddeeyaan cidda eedda u haysata weriye gurbiye oo hadda bannaan ku jooga qaab damaanada maanta way taariiku tahay afar tobanka shugabaad laba kun iyo labaatan waxay ka jawaabi doontaa ay soo taagii ay soo qadimeen qareenka qareennada eedeysane cabdicasiis axmed gurbiye maxkamadda gobolka banaadir markay dhegaystay sortaaga qareennada difaaca eedeysanaha taasoo ay ku doodeen inaan la qaadi karin inaan lagu qaadi karin xeerka ciqaabta kuna sheegeen in dacwaddu tahay mid dastuura sida uu qabo qodobka sideed tobnaad ee dastuurka kumeel gaarhka ah lababaa in eedeysan u yahay saxafi laguna dhaqayo xeerka saxaafadda oo keliya marka ay isku dhacaan xeer guud iyo mid gaarana la raacayo xeerka gaarkaa siduu qabo qodobka saddexiyo tobnaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed saddex in eedda xafiiska xelaalintu aanay waafaqsanayn qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegaystay jawaabta xafiiska xelaalinta guud ee qaranka kuna doodeen in xeerka saxaafadda lagu celiyay golaha shacabka aanu dhaqangal ahayn in dacwaddu aanay ahayn mid dastuuri ah iyo in eedaysnaa loo haysto warar uu ku qoray akownkiisa gaarka ah ayna sheegeen in eedoodu waafaqsan tahay qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka halka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qodobada boqol iyo shan boqol iyo lix toddobaatan iyo kow ee xeerka halka ciqaabta soomaaliyeed qodobka sideed tobnaad iyo boqol iyo sagaalaad c ee dastuurka kumeel gaarhka ah qodobka shanaad xarafka kha ee xeerka saxaafadda qodobka sagaaliyo tobnaad xeerka saxaafadda waxa u caddaatay kow in eedda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah sida ku cad qodobka boqol iyo sagaalaad c ee dastuurka kumeel gaarka qodobka sideyo tobnaad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta eedda loo soo jeedaya eedaysanuhu maaha mid ku saabsan ama la xidhiirto warbaahinta goobjoog ee uu ka mid oo uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akownka uu ku leeyahay bartiisa facebook qodobka qodobka labaatan iyo sagaalaad ee xeerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin sidaas darteed maxkamadda gobolka banaadir waxay diiday sortaaga qareenka eedeysanaha sidoo oo kale waxay furaysaa xafiiska xilaalinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka habka qaabta soomaaliyeed sababta oo ah eedda xafiiska xilaalintu dhibanaho dhibanaha kiiska dhibanaha kaa kuma cadda wabilaahi tawfiiq maxkamadduna waa xidhanta hoolka maxkamadda waxaa joogay suxufiyiinta ka howlgala muqdisho qaarkood iyo urada u dooda saxaafadda marka hoolka laga soo baxa kadibna waxay la hadleen saxaafadda iyagoo soo dhoweeyey muhiimadda ay leedahay in la caddeeyo cidduu eedaysana u yahay weriye gurbiye oo maxkamadda gobolka banaadir maanta mar kale ka soo hormuuqday gudoomiyaha ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fasaj abaadir cabdulqaadir ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan go-aanka maxkamadda maanta la xiriirtay in lasoo caddeeyo cidda eedaysanaha u yahay si loo bilaabo kiiska runtii go'aanka inkastoo aan ixtiraamayno go'aanka ay soo saartay maxkamadda haddana weli waxaan u aragnaa arrinta weriye cabdicasiis gurbiye loo haysto inaysan sharci ahayn laakiin waxaan ixtiraamaynaa go'aanka maxkamadda waxaan soo dhowaynaynaa in maxkamaddu ay dacwadda qaaddo waxaan soo dhowaynaynaa in dib loogu celiyo xeer ilaalinta kiiskii ay soo ogeen si ay u soo waafajiyaan shuruucda dalka runtii weriye cabdicasiis axmed gurbiye waxa uu boqol maalmood in ka badan ayuu dhibbane wuxuu u yahay dacwaddan cabdicasiis axmed gurbiye sidaa ka warqabtaan wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka wax u qora soorsigiisu aadka muhiim u yahay dad badana ay ku xiran yihiin markii damiinta lagu sii daayeyba waxyaabihii lagu xiray waxaa ka mid ahaa inuusan waxba qori karin ilaa maanta wax ma qori karo boqol maalmood ku dhowaad afar bilood bay ku dhowda waxaan codsanaynaa in maxkamaddu ay soo dedejiso go'aankiisa waxaan ku rajaweynnahay in aan ku guulaysan doonno oo weriye cabdicasiis axmed gurbiye uu heli doono xoriyaddiisa si uu ummaddiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo waxaan rabaa dawladda inaan ugu baaqo inay sharciga ilaaliso annagu mar kasta dad hubaysan ma nihin sharcigaan isku ilaalinaa dastuurka qodobkiisa sideed tobnaad ee kumeelgaarka ayaa faraya xuquuqdayada
agaasimaha warbaahinta goobjoog oo ka tirsan yahay cabdicasiis gurbiye ayaa hoosta ka hariiqay in qodob ka mida waxyaabaha maanta lasoo hadal qaada ay tahay mid aan muhiim ahayn marka ay timaado in maxkamadda gobolka ay ku dooday in arrinta lagu soo eeday weriya gurbiye aysan ahayn saxaafidnimo oosan ee goobjoog la xiriirta balse ay tahay bartiisa facebooka qoraal uu ku soo qoray waxayse sheegeen maamulka goobjoog in weriya gurbiya uu yahay weriye ka howlgala goobjoog bartiisa facebook wax ku qoraa in ay tahay weriyanimo waxaan rabaa qodob kale oo ah weriye cabdicasiis gurbiye waa weriye kama shaqeeyo shaqaan ahayn weriyanimo baraha bulshadana waxaa dunyadii soo samaysatay oo digitaalkan soo hormarisa u bixiyeen citisim journalism ma ahan qof kasta oo bartaas ku soo qora waa waa weriyanimo micnaa shaqada uu soo bandhigayo maadaama ay gaarayso xogtiisu ay gaarayso wax ka badan boqol qof ka badan ay gaarayso xogtiisu marka waxaan rabaa inaan kala caddeeyo taaftiraha goobjoog facebookiisa waxaa uu qoran inuu yahay taaftiraha goobjoog marka waxaan rabaa qodobka ah weriye ma ahan horta taas waxaan rabaa in bigmusiga dadka oo shacabka loo sheegaayo ama mugdiga laga gelinayo weriye cabdicasiis gurbiye dacwadda loo haysta inaysan ahayn weriyenimo waxaa loo haystaa waxay tahay waa wax uu qoray ma ahan maxaa la dhahaa qofuu dilayna ma aha qof uu kaloo caayina oo macnaha maxaa la dhahaa uu la dagaalayna ma aha waa waa bost uu soo dhigay facebookis ma ahan dacwad kale noo haysto ayadoo saas tahay aan tuhmayn waa tuhunkan haysanna wa ayadoo saas tahay haddana ma naqaano waxa loo haysta cabdicasiis gurbiye ilaa hadda oo muddo saddex bil aan iska daba wareegayno oo xilaalintu ay xorriyaddiisa ka qaaday wariye cabdicasiis gurbiye ma naqaano cidda haysata iyo waxa loo haysta ururada u dooda suxufiyiinta ee maanta jooga waxay sheegeen dhammaantood inay soo dhoweynayaan go'aanka maxkamadda maanta ee la xiriirta in lasoo caddeeyo cidda eedaynta u haysata taasoo in muddaaba isha lagu hayay cidda marka hore soo eedaysay weriya gurbiya tan iyo markii ay soo hartay dowladda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho